oo aada u weyn naloo dhiibay shaqo badana noola ka baahan yahay gobolkana uu maarata ii sheeg nabadgelyadiisa iyo sida loo hagaajin lahaa iyo horumarintiisa iyo iskudubareedkiisa way waxaa dareenka daaniga iyo muuqdo oo taagan taasna waxaan dareemahay sida loo horumarin lahaa looga bedeli lahaa sida hore haduu gobolka gobolka doonow adba waa la isugu yidhi waxaana lagu saxayo looga tashanaya sida gobolka loo habeyn lahaa maamuladiisana wax looga bedeli lahaa waana la sameeyey waana la bedelay maamulka gobolkana waa la dhisay kii degmooyinkana waxbaa laga taabtay degmooyinkana waxa weeye hadda waxaa loo horumariyey luuq iyo meesha baar dheer iyo garbaare inta kalena waxaan rabnaa iyadana muddo kooban iyadana in lagu hogeenadayda gobolka ninka koowaad waxa weeye ninka la yidhaahdo waxa weeye waa taqaana waa nin aada iyo aad loo yaqaan waa ninka la yidhaahdo waxa weeye cabdiraxmaan cabdullaahi aadan waa ninka la yidhahdo bakaal aad ba ninka labaad waxa weeye ninka la yidhaahdo sheekh alkaadi waa taqaana waa ninka afayeenka iyo alasuna ahaan jiray hogeenada labadaas weeye haa degmooyinka aan galnay waxaa weeye degmada la yidhaahdo luuq waxaan umagacaabnay bishaar aadan cabdikariim degmada garbaare waxaan umagacaabnay ninka la yidhaahdo nuur sheekh maxamed buraale waxaa la yidhahdaa nuur cataa la yaqaan dadka aada ugu yaqaanaan degmada baar dheere waxaa loo magacaabay ninka la yidhaahda cadow nuur xasan marka guddoomiyaasha la magacaabay guddiyada la magacaabo degmooyinka saddexdaas amaarta ayaa u ah iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada beled xaabo oo asna la bedelay oo lagu bedelay waa ninka hore nuur sheex ahaan jiray nuur sheex waa taqaan wuxuuna noqday guddiga gobolku ka mid noqday waxaasna lagu bedelay maxamed iyo abuul faarax marka dekreetada madaxweyne ku-xigeenka kasoo baxday intaas ahayd laguna bedelay loogana taabtay maamulada gobolka waxaa xigi doona ansixi doona horta maamulada dadka way iskaga qaldantaha uma maamulada dhisayo maamulada kumeel gaara waaye waana maamulada la talagalay inay soo diyaariyaan maamulada rasmiga ahaa ee kawnsalada degmooyinka sida caadada ahayd degmo walba waxaa la rabaa in odayaasha dhaqanka iyagoo laba tashanhayo laga soo diyaariyo koob iyo labaatan xibnood koob iyo labaatankaasna ay doortaan guddoomiyahooda iyo ku-xigeenadii ayna doortaan xibnihii gobolka uga qaybgal lah xibnaha gobolka markii la helo kadib ayna in ay sameeyaan xibnaha gobolka ay doortaan guddoomiyahooda gobolka iyo ku-xigeenadoodii saasna uu gobolka ku yeesho maamul rasmi ah muddada marka maamulka kumeel gaarka hawsha iyadoo diyaarinhayo waa muddo saddex bilood aweye raba in lasoo diyaariyo lana habeeyo koonsaladaas marka maamulka maamulada marka hadda laga sameynayo degmooyinka jooga ama la sameynayo sida hadda baardheer oo kale ugu dambeysay degmooyinkan kale guddiyaa jiray shaqeynhaya guddiyadaasun baan hagaajinay waxa weye marka waxay soo diyaarinhayaan maamulahaas ayagana kumeel gaar wo waxayna soo diyaarinhayaan barnaamijka hadda aan kuu sharaxayo marka maamulka sidaas weeye waan heli doonaa marka maamul rasmi ah insha allah oo maamulka gobolka u yeesho waxaan u gogol xaarayna oo guddigan asna gobolka loo sameeyo kumeel gaarkaana waxaa weeye in uu helo maamul rasmi ah inuu soo diyaariyo oo uu gobolka sida hadduu ku jiro uu ka bedelo hagaajiyana maamulka iyo nidaamkiisi habeeyo marka barnaamijka annaga noo igmada saas weeye wallahi taas dawladda shaqo fula jubbaland laakiin anagu barnaamijka hadda naloo diray waa muddo kooban wey ugu badnaan waxa weye waa lix bilood weye marka waxaan rabna inaan ku xilligaan kusoo diyaarinayna ku xiran tahay oo aan maarata isheeg hawshaas ayadaan kusoo habayna hadii ilaa yidhaahdo dhan walbana shaqadeeda ka socotaa hadda kismaayona waa ka socotaa golo insha allah gobolka shubada dhexood la qaban doono ta annagaan way ka socotaa marka insha allah waa waa waktiga annagaan kusoo diyaarinay iyo dadaalka annaga